ku dib markii shacabka deegaanka dhambal ee hoos koyow degmada baydhabo yee hafood saartay xaalad biyaree maadaama uu sahalaabay matoorka eelkaan saarnay gawaybataas ku jawaabay qof muxsine ousaa ku jeeda deegaanka u socona hagade matoorkii la saaro lahay eelka deegaanka si bulshadan ku dhaansadaan goobta laka wareejiyay matoorka wayba goobro ku hayana odayaalka dhaqanka dhalinyaro aqoon-yahanada deegaanka iyo maamulka iyo-ona milasayti lanku hadali baahiyo langabay matoorka iyo sidii markaas lanku faa'iidaysada kora waxaana ku miday odayaalka dhaqanka iyo wayba siidii handhawaayana matoorka iyo-ona sheegeen in la deersiyi doona bulshada deegaanka waybasaasoo kaleniyo aan mahadnageena muxusinka markaas hangade motoorkun geeka may inta kala wareeganay motoorkan oo mayleeso walaalkan oo muxusinka maxaa ibraahim gaday ngadi marne tuuladan maylera dambal aalan marka odayaalkii dambalka koyna niila suruyin arrintu aan xalay lahay in sheegay wal eedlanka farax waay oo maylera geeka motoorkii oo kumbade intas walaashi walba kumaqonaa intiyaal odayaalka dambalka koyn waako lanki malaagana waako wadaadka lakagadi motoorkana waako marka motoorkan waa aragahay tagsada talkinkashay jankavay way ee geekoba aniba inta surna adiyada walaaga aragahay insha Allah meel khair ayaa ka baxeen marka insha Allah walaalo oo moqon kala waliba eraane motoorka injection la qaadahay meel wali limbaahan meel inta la qaade qofka rakab lahay walaa xanaani imbaahan marka insha allah kulley intii walyara dhiman inti dhimanna inti waliba kacodsadaan walaanyogaan meelo rooga intiyo ka qayb qaadadan sababtoo motoorkan hata qarashaa ku behewal qaaday hogala jeeba lanki makaanikiga rakaba lahay ilaalintiis i walaasan limbaahanya marka insha allah kulley maxamed geeka kaalanta boqolkiiba sagaalan adi dhiibtay boqolkiiba tuman camala dhiman
walaalkan horta marka koowaad ilaahay mahad askale marka lamaad mayba aan mahadnaqay walaalkan ganacsade maxamed ibraahim maxamed runtii maxamed hillalan baahnaya kaalinta qaadatay aradii abaara ka jarta abaarti ma in dheer banu aadamka obdinaysin wajacalnaa min almaa'i kulla shayin xayingo banu aadamka biilaamo nool adakoo ratana matoor haleenkii gabeenga ku gubadi marka tolbadanga hata unta roogi kolley gordaasa qaraabada maybo lankun dhindigay suro wakiilkii guud tolku ibreen haajeebdiyo madaaso wakiilkii lamaad abshar madkeero motooristaha lankaa nuuro manuur mad sheega leere imadiro haafgaad lamadayoon hataha galaha mootadayo lakooyan yo qaadadaayaan yo kuwareejiyaan wakiiladan waa kuwareejiye adin eedaan mahasanta ilaahay awlaadana baara keenkuweel dhul ajanabiya degantaa dhulka ajanabina dadka adala degantan ilaahay walaal keenkuweel khiyaaray markun may kooyan hata oo khiyaartay wakiilada tolka roogan hatana may kooyan dadki motoristiyaalkaayan lanku nuuro manuur mad sheegalere motoristigii gee horan aawshay motoristaha kaayo dambal lankun madiiro wisaagalere haafkaada kamaga dheeri hasanabtiileykumagun gobolkun hasanabtiina ayaalkii kale matooraradii allah inkale tawya kaale lamadan qofa kuwareejiyaan motoorkii walaalkan maxamed ibraahim hangadi ayaalkii dambal dambal dowka heb warna biimanka jar walba manka jaro ayaalkaas leha ayaalkiina motoordii hoob harlaaway mashaqidad la suurintay marka adayna kurbu wiinga dadka keedi eeda angmahasanta marlamaadaka ingmahadnaga hetana nuuro umrow sheeghaa midan kugadna motoorkun kulli adii suubaka wada hadaleenna diinimadiis usubta argahayna labaatan iyo afar k v motoorka jangava oo boqol labaatan shan boqol iyo soddon andhi kamaw bamba-a koodiis waato waa taytanga ee bacdan waa ka jarta kaase motoorka horta lanku walaalkana maxamed ibraahim waqafaan dhiibidi isiin saasa ogaadaa samadun motoor heshileediis lay maskiyaayo suun shidaal iyo oolii bafaday anin anoo fursadunka faa'iidaysadaw lama boqol litir nafte nafta mehe motoorka mis bensiin
dhinaga kala dadka deegaanka iyo waybayo xusena inuu markaasi sahay unku faa'iidaysada doonaan motoorku islamarkaasna iyo unku baaha baha doonaan dhanka biyo kulley akhyaarta adiib aragahay tasle sheegahayo ilaahay maalka kaimbarkaay owlaadda alle kaimbarkaay walbadanoo barakale alle ka see ilaahay sadaqe oo aragday jaariya wah ilaahay sadaqa jaariya keenkwal aadayaa ku alle keengeysi ilaahay maalkan keen barkaay owlaadan alakeen barkaay alakeen fiyaaway ilaahay ka dhoor ajnabe la degantaha ilaahay ka dhoor tolka madashay ilaahay dartitis madashay ilaahay kii dhoor midaray waan anugu ku wareejiyi doon reer dambal motoorkaygan ta ka hayna walku moqon male midaray meenkan mahadnagaane sida sharafta badan usoo qaraabadii tiisanka ka gurmidayaan insha allah midaray wal kastoo dhibaato ee tolka dhataysa ka wajahaan mayba fadaan intasa oolaga imaalka ilaahay keen barakaay cimrada alakiin dheeray owlaada ilaahay baarakiin marja jare khayr alla kasay tolkay qaraabadii ad dhalatay ma aragtay ad eed iyada hakiin ka do'aayan do'ada alikiin dhalay iyadii kinkamaha nagaana ahsanta jesikal walaal jara motoorkina inti luwareegmiya ogaadaas wabilaahi towfiiq afgaday taasaka mahadsinta waxaa disha unuun motoorkeenoo kool wareegni guddigii ama malaagadii baydhowo naxanii simen unuun motoorkeena godoogni deegaankiiyo jeeyana dadweynihii alkadhalatiyo anjeeyana bulshada deegaanka dhambal ee hooskoyow degmada baydhabo tan way baangataa fursad iyo biyo ka helo karaan maadaama iyo jarta biyo yaraan dhanka deegaanada yo e